tan waxay ahayd aniga waxa waxyaabaha igu kalifay waxay ahayd yacni maadaama dalkan uu wax badan noo qabtay oo noo taray uuna ahaa dalkeygii in token yar oo yacni abaalguda sidaas baa igu kaliftay imise jir baad ahayd markaad ku biirtay tallaabadii ugu horreysad samaysay maxay ahayd maalintaad ku biiraysay bal sawir iga sii waxaan jiray labaatan iyo labaatan iyo labo meelahaas marka hore waxa waaye wewel baa igu jiray waa iska garan kartaa qofka markuusan ogeyn wuxuu kala kulmi karo meeshana communityga ma jirin qof soomaaliya oo aan kala sheekaysto oo horey u galay ciidanka so welwel dhinacaas wuu igu jiray laakiin markaan meeshii tababarkii galay oo aan tegay sidaan u haystay iyo siday noqotay waa totally way kala duwaneed waa garta marka waxaad ii sheegtaa meelaha aad ka soo howlgashay weligaa dagaal ma gashay adigoo ku jira ciidanka maraykanka walaal waxaan tegay oo ka qeyb qaatay peace keepingkii kosovo waxaan joogay labada kun iyo todobadii labada kun iyo sideedii meeshaasoo yacni waktigaasna waxay ahayd wakti xoogaa uu dalka kacsanaa waa waktigii ay qaateen independencyga wa waa kaas waa gartay marka waxyaabahaad qabateed ku xusuusato howlgalkaas maxaa ka mid ahaa walaal shaqadeeda waxay ahayd horta shaqo oo ka duwan ciidanka kale oo waxaan ahayn wax la yidhaahdo l m t oo u taagan liaison monitoring team waxaan u dhexeenay madaxda maraykanka iyo nato iyo shacabkii dalka iyo iyo dowladda shaqooyinka waxaa ka mid ahaa aan qabanaynay in maalin kasto aan la kulanno dowladdii hoose dadka la hadalno oo ka wareysano yacni dhibaatooyinka basic needskooda xag siyaasad waxaan fadhiisan jirnay baarlamanka oo waxaan ka qori jirnay yacni maadaama ay ahaayeen dal cusub oo demoqrasi qaatay sida yacni processka u socday wixii needskoodana waxa waaye waan reporti garayn jirnay ama ha ahaado school in loo furaayo magaalo ama wadooyinka loo dhisaayo waa garta goormaad ka tegtay ciidamada maraykanka maxaa uga tegtay walaal aniga contractigeyga waxay ahayd sideed sano sideeddii sano waxay ii dhamaatay labada kun iyo kow iyo tobankii markii jaamacadda aan marka aan ka tegay ciidankana waxaan ku laabtay jaamacaddii oo aan ka faa'iidaystay waxbarashada g i bilka alxamdulilah waxay ii dhamaatay sanadkan lasoo dhaafay waa garta waxaad ii sheegtaa beryahan waxaa aada suuqa ugu jirtay askari maraykan oo muslin ahaa oo ku dhintay dalka ciraaq ninkaasoo aabihiis iyo qoyskiisu ay ka hadleen shirweynihii xisbiga dimuqraadiga filadelfia lagu qabtay laakiin sida u hadlay maxaanku idhaha dad fara badan ay soo jiiteen waddankan caan uu ka noqday inkastoo haddana xisbiyadu aysan ku wada farxin hadalkiisa laakiin haddana in askari muslin oo maraykan ah uu waddanka naftiisa u huro ayaa wax weyn ka noqotay waddankan dareenkaagu waa sidee markaad fiirso dhacdooyinkaas runtii horta waxay yar haddaan horta ciidanka ciidanka dalka maraykanka wa waa ciidanka keliya adduunka oo ugu badan ciidanka kala gedisan xag jinsiyad ama mida ama xag diineedba aniga waxaa misle isku dhafkaasna waa waxa ka dhiga ciidanka adduunka hadda ugu awooda badan hal wax baa mideeyo midaasoo ah yani difaaca dalka haddii aan hadalkaada ka jawabo arrinta donald trump runtii hadalkiisa wuu itaabtay aniga keliyana waxaan aaminsana wuxuu taabtay qof kasta oo yani soo xirtay uniformkii dalka laakiin wax yani isbedela xagga wadadwaddaninimadeeda ma jirto bal waxaad waxayd iga sheekaysaa markaad ciidan ku dhex jirtid adigoo muslina aad isku dhufays ku jirtaan ama isku xafiis ka shaqaynaysaan ciidamo diimo kala wata laakiin hal ujeeda idinka dhexayso runtii sidaa horey kugu sheegay horta ciidanka diin kasta wawaxa waay dadka diin kasta meelahay waa ku jiraan waxaa ku jira dadaan diin lahayn laakiinse yacni qofka gaalkana wuxuu tegaa kaniisadiisa maalinta qaar qofka muslimkana masjidkiisa oo waxaa waxaaba arkaysaaba masaajido ku dhex yaallo xarumihii ciidanka waxaan leenahay imaamyadeeni oo ayagana jabland aan idhaahdo ciidana qof kasta diinteeda waa u gaar laakiin priorityga waxa waaye common goalka markaas jiro yani difaaca dalka iyo shaqadii markaas noo taalay waa garta sidaad sheegtay waxaad ku biirtay ciidanka labada kun iyo saddexdii xilligaas laba sano bay ka dambeysay markii wadankan weerarkii sebtembar ko iyo tobankeedii uu ka dhacay labada kun iyo kowdii xilligaas dagaal xunbaa ka socday afghanistan maraykankuna labada kun iyo saddexdii march waxuu ku duulay wadanka ciraaq marka wax cunsuriyad ah ama dhibaato ah ma kala kulantay askarta kaleed wada socoteen wala wala wallahi weligay ma aanan dareemin takoor xag diin ama xag midaba waxaana leenaha waxa la yidhaha wax zero policy waa waxyaabaha askariga uu dhaqsi shaqadiisa uu ku weyn karo haddii lagu caddeeyo falka takoorka weligay ma aanan ma aanan la kulmin waxaad marka wax yar ii sheegtaa waxaad ku dhihi lahayd fariinaad ku dhihi lahayd hadduu jiro aabbaha wiilka xumayuun khan aniga waxaan oran lahaa haddaan la hadlo somaly american communityga iyo muslim communityga in general aniga waxaan odhan lahaa maadaama lagu jiro election xasaasiya in qof kasta uu ka qayb qaato doorashada uu codkiisana dhiibto taas baan odhan lahaa